maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool xaafadda dayaxe magaalada dhuusmareeb ayaa olol nadaafadeed si wadajira uga sameeyey xaafaddaas sidoo kale ololaha ayaa waxaa ku jirtay jarista geedyuhuurta iyo furitaanka wadooyinka gudoomiyaha xaafadda dayaxe magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug cabdirasaaq maxamed xuseen iyo qaar ka mid a bulshada xaafadda ayaa ugu baaqay bulshada inteeda kale inay ka qayb qaataan horumarinta xaafadda waxa ayna sheegeen in si wadajir a loo furayo wadooyinka muhiimka ay ku soo aadaan furitaanka wadooyinka maalmahanba waxaa noo socday ololaha nadaafadda oo aan ka wadnay xaafadda iyo wada furis ayaa noo socotay meel fiican ayay noo maraysaa saaka waxaan ka shaqaynay qaybaha qaabaalkii geediyuudka oon jaraynay waxaan aad ugu mahad celinaynaa bulshada xaafadda dayax oo si wanaagsan noola shaqayday waxaan ugu baaqaynaa qaybaha kala duwan ee bulshada inay ka soo baxaan xaafadaha ka qayb qaataan ololaha nadaafadda shaqooyinka socda hawsha hadeer waa ka baxda sidii hore waxaa ka bilaabanaysa magaalada shaqa ka bilaabanaysa xaafadaha qaybooda kala duwan waxaa bilaabanaya laamiyaashii haddii allah awooda la ogolaado waxaa bilaabanaya oo kaleeto in wadooyinkii la ballaariyo yaryarka ahay oo goladaha ku jiray wixii golo ku jira golada laga saaro wadooyinka oo ay jarteen dadka oo dhagaxda ay ku gediyaan dhagaxda laga wareejiyo waxaan marka waan ku boorinaynaa bulshada xaafaddu inay la tartamaan xaafadaha asaagooda ah oo ay ka soo dhex muuqdaan oo waa ugu horrey jireen xaafadaha ay sidooda ugu horeeyaan oo ay ka shaqeeyaan xaafadaha oo waddooyinka ay ka shaqeeyaan xarakaaweeyaan intaas ayaan ugu baaqaynaa waxaan kaloon ku boorinaynaa xaafadda qaybaheeda kala duwan oo xaafadaha waxaa ka jirta mugdiyaa ka jira in qof walba hubo uu gurigiisa hortiisa layr isaga xiro si aysan ugu soo gamban tuugada iyo qaadqo dariiqa iska buuxa waddanka iska jooga aysan ugu soo gamban ayaan ugu baaqaynaa bismillaah ilaah ayaa mahadda iska leh noo suurtageliyey nadaafadda maanta aan ka shaqaynayno in badanna waa ka soo shaqaynaynay waxaan rabnaa xaafadda in nala shaqayso bulshada xaafadda iyo dhallinyarada kuwa maanta nala shaqeeyey iyo kuwa hore noola shaqey jira intaa waa mahad celinaynaa wadooyinka iyo nadaafadda xaafadda waxaan rabnaa inay xaafaddu nagala shaqaydo ganacsatada iyo bulshada iyo dhallinyarada iyo dhammaan xaafadda dhan waxaan ka codsanaynaa xaafadda bilicdeeda in nala kala shaqeeyo wadooyinka in nalala toosiyo dadka boosaskooda ay ku yimaadaan jidadka ay nala hagaajiyaan hadduu ilaahay idmo waa soo dhowaynaynaa inta nala shaqayda iyo inta nala shaqay doonta aad iyo aada ugu mahad celinaynaa dhammaantood ololahan ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii dambe xaafadaha magaalada dhuusmareeb maamulada xaafadaha iyo bulshada qaybahooda kala duwan ay si wadajir uga sameeyanayeen ololaha bilic soo celinta magaalada iyo sidoo kale furitaanka wadooyinka muhiimka